allaha u naxariistee waxaa magaalada london ee dalka ingiriiska ku geeriyooday xalay qoraagii soomaaliyeed ee marxuum maxamed daahir afrax kaas oo maalmahan halkaasi ku xanuunsanaa marxuumka oo ahaa aasaasihii ururka qalinleyda soomaaliyeed kaas oo ay ka dhalatay akademiyad goboleedka afka ee agac ayaa buugaagta uu qoray waxaa ka mid ahaa sheekadii caanbaxday ee maanafai haddaba qof cenkee ah ayuu ahaa qoraaga geeriyooday waxaan su-aashaasi weydiiyey abwaan saciid saalax oo qoraaga muddo ku dhow nusqarni ay soo wada shaqeeyeen kaasoo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
ina lilah wa inaa ilaahi raajicuun marxuumka aada magaciisa soo qaatay maantuu geeriyooday maxamed daahir afrax ilaa bilowyadii toddobaatanaadkii iyo markuu dugsiga sare ka soo baxay waanu iyo markuu qoraal bilaabay aan idhaahde waanu isniqinay maxamed daahir afrax qofnimadiisu waxay ahayd maxamed daahir afrax wuxuu ahaa qof lagu yaqaan kasmo badan maskax shaqaysa wax soo saarta fulisa qof aad u xishood badan hadal yar qorid badan wax u fiirsada wuxuu u fiirsado saamaynteeda muujiya qof aan in yar lagaga warrami karin ee dadka soomaaliyeed oo dhan ay og yihiin oo ku wada barteen qoraaladiisa iyo hoggaamintiisa iyo inta urur oo uu sameeyey iyo inta uu wax qoray qofkaa la wada ogyahay oo sidaasa oo u dhashay asluubta iyo akhlaaqda iyo kasmada ayuu ahaa waa gartay maadaama qoraaga aada muddo dheer istaqaaneen maxaa ka mid a waxyaabaha ay bulshada soomaaliyeed ku xusuusan doonaan waa qofkii ugu horreeyey oo sheeka ummadda soomaaliyeed oo dhan saamaysay oo xidigta oktoobar lagu qori jiray markii dambena buug laga dhigay hadda dhadhowna buug laga dhigay oo la yidhaahdo maanafai qof oo maxamed daahir afrax maqalaa magaca maanafai buu ku xusuustaa maxamed daahir afrax qoraaga sheekada uun oo lagu xusuusto maaha eh waa saamaynta ay bulshada soomaaliyeed ku yeelatay maxamed daahir afrax isla toddobaatanaadka wuxuu bilaabay faaqidaadda riwaayadaha soomaaliyeed uu ka qoro oo ay dad badani dhibsadeen xitaa wuxuu ahaa aniga faaqidaad uu wax ka qoro waxaa ugu horreysay masraxyadan anigu sameeyey oo la oran jiray dhaqdhaqaaq iyo dhalinyaro kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii markaa ka dambaysana buug masraxeedka af soomaaliga ayuu qoray mar kasii horreysayna maanafay waxa ugu xigtay sheekada kale oo galti macruuf la yidhaahdo marxuumka intii dambe ee noloshiisa muxuu ku howlanaa waxa uu maxamed inta dambe u go-ay badbaadinta iyo udhiska ururo la yaab leh oo jira weli oo aada u tarmay oo isdhalay oo geeska africa oo dhan ka hirgal oo ka shaqeeya oo ku wada foogan hal abuurka suugaanta iyo qoraalada waa asaasihii guddoomiyaha ugu horreeyeyna u ahaa ururka soomaali speaking ben ee ururka qalinleyda iyo hal abuurka soomaaliyeed ee london uu ku asaasay xaruntiisa markii dambena jabuuti uu u noqday welina ay u tahay jabuuti waxaanu wada asaasnay waan la joogay ururka soomaaliga ee african unionka hoos yimaada ee la yidhaahdo somali crossborder commission oo ay afafka africa u sameeyeen dadkii wada asaasay baanu ahayn oo uu guddoomiye ka-xigeenka noqday wuxuu ururkii soomaali pen dhalay oo markii afarta guuradii farqoraalka abaabulkii weynaay oo ururkaa soomaali pen jabuuti ku sameeyey ka dhalatay akademiya goboleedka af soomaaliga aga loo yaqaano oo aada u hirgashay ee dalalka af soomaaliga ku hadla oo dhan ee soomaaliyeed ka wada howlgasha saaka marka aan geeridiisa maqalay madal ay bishiiba madalo ay qabato madashii oktoobar oo sabtida u horreeya ay bil walba la qabto ayaanu ku jiray maxamed daahir afrax hogaamiye u go-ay inuu ummadda ku barbaariyo oo u badbaadiyo afka hooyo qoraalada inta qoraaloo kale oo uu leeyahay kuma wada xusi karo iyo inta uu gacanta ku hayay toddobaadkan xanuunkiisu marka uu bilaabay baa iigu cod dambaysay oo aan u k kula hadlay akademiyada ka dhismaysa dhismaha layaab kale ee muqdisho hadda u noqon doona xarunta hoyga qoraalka iyo afka soomaaliga ayuu ku howlanaa siduu u dhammaynayo oo loogu shaqayn lahaa
kaasi waxa uu ahaa abwaan siciid saalax oo qadka telefoonka iigu warramayey isagoo ku sugan gobolkan minnesota ee dalkan maraykanka dhegeystayaal allah u naxariistee marxuum maxamed daahir afrax ayaa ahaa aabbe ifka kaga tegay saddex caruura oo kale ahaa laba gabar iyo hal